haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkaad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jir halkan uga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo caashe ibraahim aadan cashacuud
waa mar kale iyo barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha kursiga toddobaadkii hore waxaa fadhiyey cabdicasiis cashe waa la iskaga dambaynaya oo kusimo u ahaa cabdicasiisa toddobaadkii hore fadhiyey wuxuu kusimo u ahaa ibraahim xasan daandurey oo maalmahan naga maqan cashe horta anu waxaa kusimaha la yidhaha soomaad arag maantana adaa fadhiya kusimaha waxaa la yidhaha horta anu waa ka xanaaqaa waxaan ka baqayaa ibraahim kursiga inuu saa ku waayo oo ma ku habsatay kursiga wanaagiisa iyo quruxdiisa iyo fadhigiisa iyo farxadda aroosyada iyo heesaha iyo weliba intaa markaad aragto mid laga kaca wax laga kaca maaha marka ibraahim waxaan leeyahay hawshaa iyadaa waxa weeye inuu ka sabraan ka baqayaa waa la isla arkamaan leedaha horta anu kusimo miyihi maanta mar haddii baan fadhiyaba wixii ka dambeeyana saasun kusii fadhiyaan ka baqaya
markuu yimaado oo uu soo noqdaad kollayba ka wada xaajoon doontaan laakiin haddaadan kayaga gu haysan waa nabad adiguna noo kala hiilin waaya waaya dhambaalka ugu horeeya balaan soo qabto waa dhambaal tahaniyad dhalasho baa la yidhi maxamed colaad xasan ayaa ugu horeeya naciimo cabdi aadan ayaa ku jirta tasliim maxamed colaad tasbe maxamed colaad waa dhammaan ilmo maxamed colaad tanazal baa ku jirta tanaad baa ku jirta taabid wuu ku jiraa tahaani baa ku jirta iyo sidoo kale waa dhammaantood ilmo maxamed colaad xasan iyo ayeeyo duniyo cali cabdi iyo khatraah cabdi aadan sahra cabdi aadan maxamed cabdi aadan cabdiraxiim cabdi aadan iyo maryan cabdi aadan dhammaan reer maxamed colaad xasan iyo reer cabdi aadan oo kala jooga norway sweden south africa iyo muqdisho waxay tahaniyad u dirayaan naciimo colaad xasan iyo sheegeeda aadan nuur faarax oo uu siddeed iyo tobankii bishan wiil ugu dhashay magaalada helsinki ee dalka finland wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi mucaad waxay leeyihiin mucaad yarow soo barbaaroo noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca mucaad yara hadda la yiri laakiin marka laga yaraadana mucaad weyno waan dhihi doonaa yaridaasi caashay ma hadho oo kolley qofka kama hadha ilaa intuu ka weynaanaye isla warqad warqadaasun la mid a caashay haddaan sii raaciyo isla markaana isla tahniyadaasi dhalashadun ah waa hooye jimile isaaq rooble adeer cabdilaahi xasan fiidow eedo madiino xasan fiidow maxamed colaad xasan tahliil colaad xasan hani colaad xasan maryam colaad xasan cabdixakiim colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan maxamed barre colaad shamsa barre colaad haaruun barre colaad farxiyo barre colaad faarax barre colaad axmed cabdilaahi xasan luul cabdilaahi xasan cumar cabdilaahi xasan cabdifataax cabdilaahi xasan mahad naxar gaaruun xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cabdi xasan iyo weliba dalmar maxamed xasan sidoo kale dhegeystayaal dadkana waxay leeyihiin dhammaantayo annagoo kala joogna waddamada finland austria germany turkiga maraykanka iyo weliba magaalada muqdisho waxay tahniyada dhalashayo ducaaba isugu jira ay u dirayaan naciimo colaad xasan iyo sayigeeda aadan faarax oo siddeed iyo tobanka bishan wiil ugu dhashay magaalada helsinki ee waddanka finland wiilkaasoo loo bixiyey ee siicaasho sheegtay amaba warqadana ay tilmaamayso mucaad waxayna leeyihiin soo barbaara oo noqda kuwii ama kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca inaguna caashay aamiin shilis baynu halkan uga raacinaynaa aamiin kalaan aniguna ku darayaa bal heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u hayno waa heesa shidan baan haynaa horta kelmadaas shidan beryahan way shidan tahay soo maha ad waa dareemi doonaan kolley dhegeystayaashu kuleelkeeda inay soo gaaraan ma ka baqaya waa tahay marka heesa shidan baan toddobaadkan u haynaa laakiin ha shidnaadaana waxay u shidan tahay dadka bay shacnigood ay wanaajinaysaa kolley caashaay xilliyadaa kala duwane mar haddii xilligii dhaxanta kusoo beeganta waxa weeyaan waa nooc loo baahnaa waa tahay waxaan ku bilaabaynaa heestan ay ku luuqaynayso fanaanada faraxiyo fiska heestan waxaa la yidhaahdaa jacayl wabax buu noqdaa wabax buu noqdaa balse uu noqday iyo weliba farxiyo axmed hadda awa dhegaystaabo wadkun baan waabanayne jacayl waa wax uu noqda fanaanada farxi axmed cadaawe farxiyo friska dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaad nagala socotaana barnaamijkeennii hambalyada heesa haddayn hore ugu sii socono dhambaallada iyo weliba waraaqaha na soo gaadhay ee kala duwan islamarkaana aan haatan soo qabto mid ka mida waraaqaha na soo gaadhay toddobaadkan waxay yidhaahdeen warqadani assalaamu calaykum waxaan salaamaynaa dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hadda caasha waxay yidhahdeen daanduraya caasha hadda way igu bilaabantay soo ma aragtid marka marka gadaal bay iska bedeli doontaa waxay yidhahdeen daanduraya caashaan salaamaynaa kolley caashina waa fadhidaa daandurayna anaa kursigiisii fadhiyo hadda qaadi doona salaantiisa waad salaamantihin idinkuna ayaan idin leenahay ugu horreynba waxay yidhaahdeen hooyo culumo maxamuud eedo xabiibe axmed eedo cadar sandheere eedo xakiimo cilmi maxamed xuseen bare cabdifataax xuseen bare cabdirasaaq xuseen bare suleymaan xuseen bare cukaash xuseen bare yaasiin maxamed warsame cabdixakiin ciise sadaam cabdi iidow yusuf cismaan hadafoon cabdiraxmaan cumar xalane xaliimo xuseen bare hani xuseen bare ridwaan xuseen bare maryan xuseen bare saynab xuseen bare kaltuumo xuseen bare samsam yuusuf maxamed dhammaan dadkaasi oo dhan waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda oo aan loo kala harin bay yidhaahdeen sadaam xuseen bare wiilka sanadka dacashay allailahay mar hadduu aroos yahay waa wiilka sanadka iyo weliba marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen sacdiyo xaashi oo ku aqal galay degmada buulaburta ee gobolka hiiraan waxay yidhaahdeen isku waara oo ubad khayr qabe kaleela
anigana waxaan u raacinayaa aamiinna dhambaalada waa u kaadsanayaa cabdixakiinow bal heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashu soo qabo heesaha shida baan sugi marba haddaa tidhi caashay marba haddaa tidhi heesa shidan waxaanu kici doonaa markana waaye waaye iyo weliba hobolladii waa beri heesta jaalale iyo weliba zaynab eega maxamed jaalaley waa heesaan duugoobin weliba dhegaystayaal barnaamijkan si joogtaa ugu xiran oo inta aan xusuusto aan weli dhambaal noo soo dirsan ayaa yidhi saynab ciga iyo jaalaley toddobaadkan ma nagu maqashayn kartaan barnaamijka hambalyada marka waan u haynaa toddobaadkan soo ma maya si fiican baa loogu hayaa weliba aniguna saan dee ugula ula jiibin lahaa aduba dee aduba dareemaya xabeebta maanta ay haysaa la dareemaya aad iyo aad waa hargabki iyo qabowgi aad iyo aad iyo qabowgiya bal jaalale iyo weliba saynab ciga iyo dalabkaas ayaynu iyadana haatan qaban doonaa
Cheating.
waa tahay jaalaley waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay si weyn uga heleen gaar ahaan weliba dhegaystayaashii soo dalbadayn ah inay jaanta la rogeeyaan waa tahay dalabkiina soo dirsada heesaha kuwa aan heli karno haddaybayna soo weydiiyaan dhegaystayaasha halka sidaa deeqsi baanu ku nahay soo maha inaan u saarno maxay nagu qaadanaysaa waxba aad iyo aad waynu ugu roonaanayna xagga aad iyo aad marka dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa la yidhi wariyaasha soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa tahniyad dhalasho diraya waxay kale yihiin baa la yidhi saaxiibada iyo wariyaasha ay bahwadaagta yihiin wariye cabdirasaaq indho jacayl ayaa waxay tahniyad u dirayaan cabdirasaaq indho jacayl iyo xaaskiisa xaliime axmed cali oo ay gabar igu dhalatay magaalada cape town ee dalka koonfur afrika taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishan disembar ee hadda sii dhammaanaysa ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa la yidhi amiira amiir waxaan leenahay soo weynow oo noqo tii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin
waa hagaag annaguna caashay waxaanu raacinaynaa amiin haatanna haddaan soo qabto mid kale oo ka mida waraaqaha amaba dhambaalada ina soo gaadhay ee toddobaadkan barnaamijka waxay yidhahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a waanu idinka qaadnay annaguna salaantaa mid la mid ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxay yidhahdeen markii xigta annagoo kale ah axmed haashim khaliif ibraahim cadde oo ku magac dheer samawade maxamed shariif maxamed nuur oo ku magac dheer culmaaudiin alilehe laba naanaysadoo culus baa ku dhacay labadaa nin waxaa kaloo yidhaahdeen sheekh diiriya cabdigaraada shariif saxana shariif daahir shukri sheekh maxamed cabdicasiis ibraahim cadde canab axmed dakhare sahra khaliif ibraahim nimca maxamed ibraahim iyo weliba maxamed cabdicasiis ibraahim oo jooga waddanka jabuuti waxayna yidhaahdeen maanto ay taariikhdu tahay waxay ujeedaan waa maalinta waa maalintii shalay ee labaatanka bisha labayo tobanaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxay dhahen waxay tahaniyad farxadle aan u diraynaa lamaanaha istoortay mudane cabdifataax maxamed cali daahir oo ku magac dheer camay iyo weliba marwo raxmo axmed ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada dhagax buur ee caasimada gobolka jarar haddaba waxaan leenahay bay yidhaahdeen lamaanahaasi alla isukiin barakeeyo ubad khayr qabana kala hel ah aamiin bay yidhaahdeen annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin aynan inuu raacinayaa intaadan cabdixakiin oo soo qaban heestaan u baxbaxsanayo soo qabashadeeda maahee dhegaysigeeda mararka qaar adaa dhegaystayaashii noqonaya sooma ogid markaad taasi aad soo xushay aad magac ahaan usoo qaadatay oo in yarna aad kasoo dhegaysatay adaaba dhegaystayaashii kasii horreya waxaad leedahay heesti heesta way ku kala go'day heesta xaladeedu ba inaga inaga bilaabantaa samada casha marka heesta soo socota intaadan soo qaban balan dhegaystaha soo qoray ama dhegeystayaasha soo qortay dhambaalkan aan u akhriyo assalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka tahniyad meher oo waxaa diraya baa la yidhi firdowso cabdi cali kaamilo cabdi cali iyo hodan cabdi cali muxsin cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali yaasir cabdi cali wiilo maxamed ibraahim iyo seygeeda xaaji ibraahim xasan hooyo siciido sheekh aadan iyo aabo cabdi cali baa la yidhi iyo salmo maxamed cabdulaahi ibraahim shariif buulow iyo sidoo kale cabdaawe cabdulaahi daahir iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed daa'uud iidle iyo falastiin khaliif yuusuf iyo hindiye dhaqane waxay dhammaantood asxaabtan iyagoo isku duuban ee tahaniyad mehera u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi wiilo cabdi cali iyo cabdulaahi cumar ciise oo meherkoodu ka dhacay magaalada eldoreed ee dalka kenya ducada waa v o baa layidhi waa tyrooskaasi ka dhacay eldoreed waxaan ugu ducaynayna in ilaahay u ka dhigo midkii lagu waaro ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano gabar iyo caano inaguna waxaan leenahay aamiin caasha isaadaadu waa haatan cararbaabtay waxaa tiri waan u baxbaxsanaya kolley heestana waa u qalantaa mid loo baxbaxsado si kale kuma garatide dhegeystayaashan usii baaqaa inta aad iyo aad waaye cabaar baa dee aynu sugayna adiga aniga dhegeystayaashuba heestaasi oo ka mid a heesaha dabcan ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta eebal naxariistii janno labadoodabaa ka waraabiya maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliime khaliif mugool heesaha ay wada qaadaan way badan yihiin heese badan bay qaadaan labadan fanaan laakiin tani malaha dhegeystayaashu maalmahanba caasha heestani wuxuu ihi imada daali daali haye imaa weeli weeli haye maxaa ku daaray mooyi miyaad imoog tahay maya imada daali daali imaa weeli weeli waa heesan waaye waaye maqli jiray meel fog bay ku taallaa heestani markaa mar haddii madadaala layidhi maaweelana ku jirto haddana meeshii laystabayo laleeyahy dee nimaad imoogta maxaa ku helay in la istabayno laisku qiraya Maxaa miyaad ka moog dhow tahay marka?
maya maya su-aal iyo maxaa ku jawaabteedu daaray mooyi mooyi xaaladdu markaa waxa weeye waa isku dhammaystirantay ka aad iyo aad dhigantay aad iyo aad codadkaasi maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliime khaliif magool ayaanu markaa noo soo qaban doonaa dhegeystayaal mankiyo adiga miyirkaygii la tagoobo
madaxaygii
ammaankiyo adiga miyirkaygii la tago xwoyhoy inabti heedhemagooleyhoy inabti maroyhoyhoy himmada dhaalidhaalid himmada dhaalidhaalid himmaa weeli weeli mooye miyaad mogtay mooye miyaad mogtay himmada dhaalidhaali himmaa weeli weeli midkula midaboo kula mida midkula midaboo kula mida midkula midaboo kula mida midkula midaboo kula mida ma arag indho dhegaaxna may maqano ma jirto ma jirto ifkasoo manay marine ma jirto ma jirto ifka soo manay marine mankiyo adiga miyirkaygii la mankiyo adiga miyirkaygii la maxay maroy hoy hoy waa waa maxay maroy hoy hoy imada daali daali imada daali daali weeli weeli maxaa ku daaray mooy miyaad moogtay maya maxaa ku daaray mooy miyaad moogtay maya imada daali daali imaa mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida mid kula midabo kula mida ma arag indha dhegana may maqaran ma jirto ma jirto ifka sumanay marine ma jirto ma jirto ifka sumanay marine
waa hagaaga dhegaystayaal codadkaasi talmoon ee ay sida talantaaliga ay nagula socodsiinayeen fanaaniinta eeba naxariistii janno labadoodaba ka waraabiya maxamed axmed kulul iyo weliba xaliimo khaliifa magool haddaynu intaasi kaga soo gudubno welina waxaad nagala socotaan barnaamijkii hambalyadii heesa haya caasha maxay noo xiga dhambaaladii ayaanu dhegaystayaasha ay soo direen baanu intii dhinayd u akhrinaynaa intaanan heesta ugu dambaysa soo qaban dhambaalkan assalaamu calaykum daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaa lagu soo bilaabo wacalaykum salam ayaan ugu jawaabaynaa marka xigta baa la yidhi annagoo kale ah aadan cabdi ciin iyo siyaad axmed cali cabdifataax waa cabdifataax yuusuf hugaan iyo cabdicasiis yuusuf hugan iyo cabdinaasir yuusuf hugan miya mise waa hogaan iyo siday u qoran tahay hogaan baa loo soo qoray iyo cabdicasiis suge salaadiyo ayaanla yuusuf cabdi nuur ismaaciil yuusuf maxamed ismaaciil yuusuf iyo cabdiraxiin ismaaciil yuusuf maxamed cumar farey hooyo binto sheekh aadan hooyo asli sheekh aadan iyo hani maxamed muuse iyo sahra cali cadde dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka muqdisho nairobi iyo south africa waa dalka south africa waxay tahnid aroosa u dirayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi shucayb ismaaciil yuusuf iyo aamino cabdi aadanna orooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya shan iyo tobankii bishan disembar ee sanadka laba kun sagaal iyo toban ducada waa xaggiina baa la yidhi waa tahay shucayb iyo aamina waxaanu u rajaynaynaa in arooskooda ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa si raacinayna aamin baan leenahay haatanna warqad kale haddaan soo qabto waxay yidhaahdeen assalaamu calaykum dhammaan idaacadda waan salaamaynaa salaan kadibna waxaan halkan ka diraynaa hambalyo iyo weliba farxad reynreyn leh annagoo kale ah sheekh ibraahim hire xasan iyo xaaskiisa sheekh cali suufi iyo xaaskiisa sheekh aadan carab iyo xaaskiisa macalin ibraahim nuur xeefow sheekh cabdifataax jiis iyo xaaskiisa sheekh basiro maxamuud guuleed iyo weliba axmed kofi iyo sheekh yuusuf cabdiraxmaan iyo weliba sheekh buraale xaaji maxamed waxay yidhaahdeen macalin ibraahim xuseen oo loo yaqaano fadhi aris ama waxay yidhaahdeen macalin ibraahim xuseen oo loo yaqaano fadhi ari dhammaan dadkaasoo dhan oo kala jooga dunida daafeeda waxay tahniyad u dirayaan macalin xasan galaal iyo weliba baarliin daahir aadan oo arooskoodu ka dhacay gadow bay yidhaahdeen beled xaawo waxaananu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela annaguna caashaay waxaanu leenahay aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum caasha ibraahim aadan caashucud baa layidhi waa tahay iyo ibraahim xasan garabay jiisow mataqaanaa waa waa loo soo abtiriyey aada lasoo abtiriyey waa dad aad u yaqaano weliba aad u dhegeysta afkiisun baa laga maqlay isagoo markaad dhegeystayaashu isagun bay soo xiganayaan laakiin toddobaadkan adaa fadhiya markaa salaanta ma u qaadaysaa mise anu salaantu keliya qaadaya magaca intaa lagama qaadi karo culeyskiisa waa lagu soo salaamayn baad leedaa waa lagu soo salaamaya baan leedaa waa tahay waxay yidhahdeen marka xiga waxaan tahaniyad aroos u diraynaa bay yidhahdeen aroos ka dhacay aroos dhex mare bay yidhahdeen maxamed daa'uud idle iyo afadiisa arooskaasi waxa uu ka dhacay baa layidhi xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka mid a xeryaha ku yaala dhadhaab dalka kenya ducada waa qofkii warqadan akhriya baa layidhi waa tahay way sii ogaayeen casha inay gacantaada warqada ku dhacayso xirfadda xirfaddan aad uga helay xirfaddan aad uga helay waa qofkii akhriya marka waa sheegaa ma dhaafto tay soomaalidu dhihi jirtay ku dhufo markaa ducadii cuslayd waa tahay intaanan ducin laakiin dadka diraya balan ka hormariyo dadka diraya waxaa ugu horeeya baa la yidhi salmo maxamed cabdulaahi waxay joogtaa gaarisa iyo sidoo kale injineer boro waxa uu joogaa dhagaxley kam waxaa kaloo ku jira caddeey cadaani hindiyo dhaqana ku jirta kamas faarax baa ku jira cadaawe cabdulaahi daahir iyo abwaan sanyare baa layidhi fadlan heesta nimco yaasiin aroos ayaan dalbanaynaa marka waxay iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan maxamed daa-uud iidle iyo afadiisa marka gabadhii la guursaday ee arooskani dhinaca ka ahayd lama hayo laakiin toddobaadka dambe haddii ay soo diraan baa laga yaaba inay soo raaciyaan ama inuu kombyuutarka ka xaday marka waxaan u rajaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo hees bay naga soo dalbadeen nimco yaasiin ay ku luuqayso hase haatee waxaan ka cudur daaranaynaa in toddobaadkan aanaan hayn laakiin heesta dhegahooda ku dhici doonta waxaa laga yaaba inay si weyn uga maqsuudaan oy ku sugi karaan toddobaadka dambe ama toddobaadyada soo socda intaan ka baarbaarayna nimco yaasiin ee heestan lasoo dalbaday aad iyo aad caashaay ducadii baad ilowdaan filaya maardi duca lagaa soo dalbaday oo arooska la yidhi qofkii warqadda akriya haa taaxbadda waad soo anigu du- soo anigu duceeyo iri arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo marka haddana haddana ishqigaas lacag kuguma taagna waraax mar haddii ilaa qofka lacagta ku- gacanta ku dhacda aad iyo aad aad iyo aad heesta ku dambaysa waa hagaag eh, gebagabadii baynu maraynaa caashaay barnaamijkuna waa gebagabo heestuna waa gebagabo haye waa laba gebagabaad waa raacday laba gebagabo se isku annagana waa darmaya.
gebagabaynaynaa hadda gabagabaduna gabagabo dhammaada maahe waa jacayl muddo soo jiray hawlo badan soo maray tacab badan soo maray wuxuu ku dambeeyaan waa aroos soo maaha iyo Marka- reer la dhiso arooska waa lagu soo waa gebagabeeyey gabagabo marka waa laysu waa laysu jawaabaya waxaa laleeyahay mid kasta marxaladdii marka lasoo maray marka ugu dambaysa waa laysu makhraatu furaya waxaa laleeyahay gaddaad u tilmaantay weeye dhibtii soo gabagabowdo gugeenna waa kaa samaadee aroos laynoo gamgaamiyey gaaxdii nafsigeennu maalin waaw marka waa laysu gara sheegtay waa la isu garsheegtay waayihii baa la iska waraystay lasoo Aad iyo maray aad.
marxaladdii lasoo jiray waa la isu soo dhacay marka kadib waxaa la gadbaadu tilmaantay weeye gugeeni waa ka samaayey.
samaayey aroos laynoo waaw waa codadka hees bay ku bannaan tahay waa hibe maxamed hudoon hibe nuure iyo iyo weliba cabdikhadir xasan laari heestaasaanaanu dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka hambalyada heesaha toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdixakiim maxamuud shirwaca iyo weliba anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo toddobaadka dambe sidaa iyo Nabad.
geli
dhaxangeliyada jubaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jikiida libaax ka rimi dhaxangeliyada jubaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jikiiga libaax ka rimi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aada gargoorkiya cawska dam weliba gashiyaanka baadi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aada gargoorkiya cawska dam weliba gashiyaanka baadi markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo intaanyu maxay ii saqdiin markaan gooyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo intaanyu maxay ii saqdiin ileen samirkama gabuudid haddaanad ka geeriyoonid ileen samirkama gabuudid haddaanad ka geeriyoonid gugeennu kaasamaadii aroos laynoo gandaamiyey gugeennu kaasamaadii gaxdii nafsiyeenu maalmiyey
maxaan gooni joog ahaaday gamaantana u baashay gargar weydiista eebe asagay ogolyaya maxaan gooni joog ahaaday gandoti maxaa raadiyey maxay gondahayga qoysay gadaadu tilmaantay weeye dhibtii soo gabagabowda gadaadu tilmaantay weeye dhibtii soo gabagabowda gugeenni wakaa samaade aroos laynoo gangamay gugeena waa kaa soomaale gaxdi nafsi aynu maale
dhaxanku gooba jeexay anoo guuriya habayniyo kantaalulay cabaysi dhaxanku gooba jeexay anoo guuriya habayniyo kantaalulay cabaysi dhaxan gorigiiyo tiigi iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigooduga gaarkulaacawiy dhaxan gorigiiyo tiig iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigooduga gaarkulaacawiy gartaydaanaan sheegan xanuun gaar darraysanaad miga maxaa godob liiya xambaarshii gartaydan aanu sheegan anuun gaar darraysan adiga maxaa gudub liiya xambaarshii ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyoonin ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyoonin gugeenni wakaasamaadii aroos laynoo gangaamiye gugeenni wakaasamaadii gaxdii nafsiyaynu maaliye
hawaawi maxaan ku goobay adayga gaabsanaya go'aadayntaan dhegaysay haddana gasad joogta waaye hawaawi maxaan ku goobay gulaysteen oon dhaqaaqin haddana dagamaraan ka toosay maxaan gogooshayda hirfay guulaysteen oon dhaqaaqin haddana dagamaraan ka toosay maxaan gogooshayda hirfay gadaadu tilmaantay weeye dhibtii soo gabagabowda gadaadu tilmaantay weeye dhibtii soo gabagabowda gugeenni wakaa samaade aroos laynoo gangaamay gugeenni wakaa samaade gaxdi nafsi aynu malee gugeenni waa kaa samaade gaxdi nafsi aynu maale gugeenni waa kaa samaade gaxdi nafsi aynu maale